xildhibaanada golo shacibka ee baarlamaanka dalka oo kulan weelada iyo weliba yo-aan siina hindis sharciyeedka cadaaladda daayarta soomaaliyeed iyo hindis sharciyeedka sharciga canshuurta dakhliga xildhibaanadiyana dooddheer ku weelada hindis sharciyeedka cadaaladda daayarta soomaaliyeed welibana aansiinta kordhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golo shacibka ee baarlamaanka dalka cabdulaahi umar abshirow sharciyeedka cadaaladda daayarta soomaaliyeed waxaa u codaysay haa ugu codaysay ogol boqol soddon iyo sagaal xildhibaan waxaa diiday laba xildhibaan wax ka aamusa ma jiro sidaa daraaddeed sharciga waa ansax
sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud iyana golaha shacibkan kuma hadnagay ansixiyowka hindasharciyeedka cadaaladda daayarta soomaaliyeed xildhibaanada golaha shacabka aad iyo aad aad ugu mahadsantihiin sidaad uga doodeen aragtidiinna uga dhiibateen waajibkiinna uga gudateen islamarkaana u ansixiseen sharcigan dhammaan golaha iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka maanta waxaa tallaabo wanaagsan u qaadnay dhanka xaqiijinta xuquuqda da'yarta soomaaliyeed maxaa yeelay xeerku wuxuu jidaynayaa xannaankii lagu dhaqan celi lahaa da'yarteenna si ay u noqdaan kuwa bulshadooda waxtara waxaan ku han weynnaa inuu xeerkan soo baxa si ay noogu suurto gasho inaan horumarinno hannaanka maxkamadaynta haynta soo qabashada iyo dhaqan celinta carruurta aad iyo aad umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinihii kale xildhibaanada golo shacibka ee baarlamaanka dalkiyana aansiiye hindasharciyeedka sharciga canshuuraadka dakhliga welibana wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya bihi imaan ege bogaadiyey xildhibaanada golaha shacibka ansi hindasharciyeedka sharciga canshuuraadka dakhliga oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay tacabna geliyey xeerka canshuuraha dakhliga hadday timaaddo diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogtaa noola wadaagay iyo hadda oo aftamihii kala duwanaa runtii ay ilgaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo kobocana saldhig u noqonaya dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaya runtii wakhtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo howluhuna iska badan yihiin aad iyo aad baan u bogaadinaya waxaa kaloon jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuurigaha uga gutay